bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada qodobada warkaca waa kuwooda ugu doorkaroon dhegaystayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda hirshabeelle cali cabdira cusmaan guudlaabe oo daahfuray mashruuca daryeelka bulshada nugul qaybtiisa labaad wasaaradda beeraha hirshabeelle oo kormeer ku tagtay kanaalka kaluundi oo ay qodanayaan beeraleyda ku warabtaa kanaalkaasi ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo soo xiray shirweynaha toddobaad ee garsoorka dalka shir lagu hadlayo amniga caasimadda iyo wada shaqaynta laamaha amniga iyo shacabka oo lagu qabtay magaalada muqdisho warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan israa'iil oo duqeyn ku dishay labaatan ruux qodobadaasi wixii ku soo kordhaa ayaad warka ku dhegaysan doontaan hadduu rabbi raalli ka noqdo
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warkaca waa kuwooda ugu doorka horan markan waxaad ku soo dhowaataan isagiioo faahfaahsan madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdira xuseen cali guudlaawe oo ay weheliyeen wasiirada shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda soomaaliya iyo hirshabeelle xildhibaan yuusuf maxamed aadan iyo cabdifataax xasan faarax ayaa daafuray mashruuca daryeelka bulshada nugul qaybtiisa labaad wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda hirshabeelle cabdifataax xasan faarax ayaa ka hadlaya ujeedka mashruucan aadaan ugu faraxsanaha inaan maanta soo gaarno in aan daafurno oo madaxweynuhu noo daafuro mashruucan c s s b oo markii ugu horreysay laga hirgelinayo hirshabeelle mashruucan waxa uu ku yimid markii madaxweynaha uu socdaalkii nabadda ku marayay degmooyinka hirshabeelle ee dhanka bariga wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaa ugu jirtay ballanqaadka in in ka badan shan kun oo qoys oo dadka nugul ah oo hooyada iyo carruurta ah ee degmada jalalaqsi mashruucaas la soo gaarsiiyo madaxweyne waan ku faraxsannahay sidoo kale wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalka yuusuf maxamed aadan ee xafladii furitaanka ka hadlay mudane madaxweyne tan waxay daliil u tahay sida dowladda federaalka soomaaliya ama xukuumaddan qaran ay u diyaarsan tahay in dadkeena nugul ama ay yihiin dadkeena grassroots jooga sidii gacanta dowladnimada ama ay u dareemaan ay u gaarto waan ognahay maala budgetka ama maala ama maala waxyaalaha resourceka aan haysan aad u yirhiin saas daraaddeed waxay keentay inaan maala donaska aan engage garayna aan dhahno maala dadka nugul waa inay maala aan aad loogu taageero sidii maala isku soo gaari lahaayeen saad ka warqabteen maala cimilada isbeddelka cimilada wuxuu noqday aafa ama maala dhibaatooyinka joogtay noqdeen ugu dambeyn madaxweynaha hirshabeelle cali cabdira xuseen ayaa bogaadiyay dhinacyada ka soo shaqeeyay hirgelinta mashruuca lagu taageerayo bulshada nugul oo ay ka faa'iidaysan doonaan shan kun toddoba boqol iyo konton qoys waxaana uu socon doonaa muddo saddex sano ah madaxweynaha hirshabeelle cali cabdira xuseen guudlaawe oo arrimahaasi ka hadlay isagana wuxuu yidhi runtii mashruucan xilliguu ku soo aaday waa xilli baahi badan loo qabay sanadii lasoo dhaafa saaad ogtihiin dalgoodii waxaa baabi'iyey fatahaado ku soo nonoqday oo ilaa saddex sano afar sano isdaba joogay sanadkaana haddana abaaro ayaa ka dhacay oo dadkii xareedda tacbo jiray iyo dadka xulaalayda ahayba aada u saameeyey waa markaa laba duruufood oon kala liidan ciddii beera tacbo jirtay ee ku dhaqneeday beeraha noloshooda ay ku tiirsaneedna waxaa saameeyey fatahaadihii ciddii xareedda tacbo jirtay iyo cidda xoolo dhaqaysana abaariyaa saameeyey runtii waa culeys iska daba yimiday ilaahay waxaan leha ummaddan ha ka qaado laakiin mashruucan hadda xilliguu ku soo aaday waa xilli baahi badan loo qabay mashruucan ayaa loogu talagalay caruurta yaryar iyo hooyada urka leh waxaana uu ka hirgeli doonaa guud ahaan hirshabeelle iyadoo iska kaashanayaan dowladda soomaaliya hirshabeelle unisef iyo d r c wasaaradda beeraha hirshabeelle ayaa kormeer ku tagtay kanaalka kaluundi oo ay qodanayaan beeraleyda ku waraabta kanaalkaasi kaluundi waryaheena maxamed ibraahim jimacale amoore ayaa warkani inoo eegaya wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle oo wado qorshaha kordhinta wax soo saarka beeraleyda hirshabeelle ayaa maanta waxay dhiirigelin iyo bogaadin ugu tagtay beeraleyda ku waraabta kanaalka kaluundi oo ka mid a kanaalada ugu waaweyn ee ku yaalla degmada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe waxaana maanta laga bilaabay dayactir lagu sameynayo kadib markii kanaalka uu duugmay munaasabad kooban oo lagu qabtay halka uu ka bilowdo kanaalka kaluundi ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socday wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle uu hogaaminayey wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle maxamed bashir qaasim daqare qaar ka mid ah guddiga kanaalka ayaa ka hadlay munaasabadda bilowga dayactirka kanaalka kaluundi anigoo ku hadlaaya magaca guddi kanaalka ku hadlaayo waxaan halkan ku- ka ka codsanaynaa innaga aan ka rabno ma- aa, wasaaradda beeraha aan ka codsanaynaa in kanaalkaas naloo qodo baahi darteed annaga baahina haysa awgeed waxaan ahay aniga guddigan ka mid ahay waxaan degganahay tuulada dhaygawaan xaqiiqiyan baahida jirto wax laga la la arki kara ma aha dhibaato weynaa jirto baahi weynaa jirto waxa aan rabno innaga kanaalkaanoo naloo qodo oo aan ummaddaas baahan naftu hayso biyaha u baahan inay biyo helaan waxaan ka mid ahay aniga ee guddiga kanaalka kaluundi xubnaha oo ugu shaqada badan aan ka mid ahay waxaan halkan u taaganaha maanta in kanaalkan ummadda ay u baahan yihiin dad iyo duunya inaan ka shaqayno oo shaqadii naloo egmaday aan qabsanno waxaana diyaar u nahay inaan si wanaag aan ugu shaqayno ummadda taasaan meesha u taaganahay ugu dambayn wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle maxamed bashiir qaasim daqare ayaa ka hadlay munaasabadda bilowga qoditaanka iyo dayactirka kanaalka kaluundi waqti badan ayaan gelinay beeraleyda halkaani ee ku waraabso waa beeraleyda kanaalka labaad ee degmada jowhar ugu badan ee ugu tiro badan Een, qiyaastii in ku dhow kow iyo toban he- kilomitir ayuu qodan yahay Een, waxaa ka dhisan guddi guddigaas oo xafiis leh oo u qalabaynay oo kombiyuutaro siinay oo agabyo kala duwan siinay cagafyo la siiyey nidaam beeraley ka dhisan iskaashitaa ka dhisan Eh, runtii marka ballantii aan kula ballanmay haddii ay fuliyeen oo ahayd in eh, kanaalka marka loo qodo kadib ay beeraleydu tashato kanaalkooda dib u qotaan Eh, runtii dib u dhac badan ayaa yimid Een, waan ku faraxsanahay maanta marka in kanaalkii dib loo qodaayo oo hawshii kanaalkii een, ay beeraleydu qodanayso runtii beeraleydu nidaamka lagu yaqaano dad isku duuban oo danaha beeraleyda ka shaqeeyaan ku naqaanaa Ee, bulsho hadday badan tahayna waxaa ku dhex jiri karo dad si kale u fikiro waxaan leenahay ee, dalka dawlaha ka jirto inaad wax wada qabsataan waa wixii aan isku garab istaagaynay Ee, ciddii tabasho qabto na- ee, xafiisya furan inay timaadana waa kula ballannay runtii waxaan leenahay marka ee, shakhsiyaadka farakutiriska ah ha ka waantoobaano in ummaddaasi biilaan ku dhacdo waxaan ku boorinaynaa in kanaalkiina la qodo hadday tabasho jirtaana xafiisyada la yimaado hawshiina si wadajir loo qabta kanaalka kaluundi ayaa waxa uu ka mid yahay kanaalada ugu waaweyn ee ku yaala gobolka shabeellada dhexe waxaana dayactirka kanaalka uu ku soo beegmayaa xilli laga cabsi qabo in jiilaalka uu dabadheeraado islamarkaana la saadaaliyey abaar in ay ku dhufato gobollada dalka soomaaliya kaasi wuxuu ahaa maxamed amoore oo warkaasi inuu soo diyaariyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa soo xiray shirweynaha toddobaad ee garsoorka dalka nasre bashiir ayaa warkan muqdisho ka soo dirtay ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa galabta soo xiray shirweynaha toddobaad ee garsoorka soomaaliya shirkan oo ahaa mid sanadla ah ayaa halkudhigiisu waxauu ahaa casriyeynta garsoorka waa horumarinta cadaaladda oo saldhig u ah dowlad dhiska wadajirka bulshada iyo sidoo kale qorshaha dowladda ee la dagaalanka musuq maasuqa ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo ka hadlay shirka ayaa xusay in xukuumaddan dan qaran iyo guud ahaan dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ahmiyad weyn siisay horumarinta garsoorka iyo hay-adaha cadaaladda
waxaan isku daynay markii ay xukuumaddan timidba aniga iyo madaxweynuhuba runtii si xoog leh inaan ula tashanno mas-uuliyiinta garsoorka joogta inaan isla garanno inaynan samayn karin dowlad wanaagsan haddii aanan garsoorka aan la wanaajin inaan musuq maasuq lala dagaalami karin inaan oo wax walba aasaas wax kastoo xun aasaas u ah umul khabaa'idka la sheegi jiray ah inaan lala diriiri karin haddii aan garsoor saxa la helin waxaad markhaati ka tihiin isbeddel weyn inuu ku dhacay garsoorka waxaad markhaati ka tihiin inay markii ugu horreysay dadkeenu ay fursad u heleen inay fiirsadaan waqaaicdii maxkamadaha iyo doodihii garsoorayaasha difaacayaasha ya iyo eed oogayaashuba ay isku dabamarsanayeen ay dadka eedaysanayaashu isku difaacayeen si cad oo dadku ay wada arkayaan oo muuqata gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka oo munaasabadda ka hadlay xiritaanka shirka sanadlaha ee garsoorka dalka ayaa xusay in dowladda federaalka soomaaliya uga mahad celinayo taageerada weyn ee ay siiso horumarinta garsoorka dalka runtii waxaan aaminsannahay garsoorka iyo cadaaladdu dhammaaneedna aynu aaminsannahay ilaahayna subxaana wa tacaala waxa ugu weynna fare ay tahay cadli iyo ummadda dhexdeeda cadaalad loo sameeyo in garsoor la-aantii iyo cadaalad la-aantii iyo sharci la-aantii inaanay ummadi jiri karin oo soomaaliyana waxa baabiiyey waxa weeye waa markii tabashada cadaaladdu ay timid deetna qof walba uu isku dayey bal xaqa ka maqan inuu helo inuu qori qaato oo uu gacantiisa ku helo xaqa ama tabashada uu isagu qabo taasi haddii aanay dhacdeen waxaan isleeyahay dalka soomaaliyeed halkaa ma gaadhin dalkeennu waxa uu qaatay in adeegyada kala duwan ee guud ahaan dalka lagu fuliyo hanaanka casriga ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa xusay in dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan xukuumadda danqaran ay ka shaqaynayso inay cusboonaysidii dubahabayn ku samayso shuruucda kala duwan ee ka hadlaya hanaanka garsoorka iyo cadaaladda dalka isla mar ahaantaana dib oogista dastuurka dalka lagu jaangoyn doono waxa uu tilmaamay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre in xukuumadda danqaran ay ka go'an tahay horumarinta madax bannaanida garsoorka dalka waxaan aada iyo aada u bogaadinayaa dooda odhanaysa in la cusboonaysiiyo shuruucda waana ku dadaalaynaa haddii ilaa idhaahdo in la cusboonaysiiyo shuruucda waa inaan cusboonaysiinaa waana inaan waafajinaa dastuurkeenna waa inaan waafajinaa shuruucdeenu ay la jaan qaadaa caqiidada diinta dhaqanka shacabka soomaaliyeed shir loogu hadlayo amniga caasimadda iyo wadashaqeynta laamaha amniga shacabka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho cabdisalaam juule ayaa warkan muqdisho kasoo diray dhammaan hay-adaha kala duwan ee amniga qaabilsan ee gobolkan banaadir ayaa maanta kulan weyn ku yeeshay oo ay kaga hadlayaan amniga guud ee gobolkan xarunta xisbiga ee ku yaala staadiyo muqdisho ee magaalada muqdisho waxaana shirkan guud shir gudoominayay taliyaha booliiska gobolka banaadir macalin mahdi dhammaan saraakiisha kala duwan ee amniga ee qaabilsan gobolka banaadir ayaana sidoo kale halkan goobjoog ahaa sida taliyaha oo sheegay waxaa kulankan looga hadlayay amniga guud ee gobolkan iyo sidoo kale amniga guud ee caasimadda iyadoona taliyaha booliiska gobolka banaadir uu shirka jaraa'id ama shirka kadib u warbaahinta la hadlay inay dhici karto caasimada ka dhici karto doorasho ay noqoto goob doorasho ay ka dhici karto waxaana rajaynaynaa inaan qaban karno gacanna cadowga inaan iskaga dhicayna gacanna shacabka codaynaya inaan ku ilaalin doonno ku hagi doonnaan rajaynaynaa taasaan ballan qaadaynaa shacabka soomaaliyeedna waxaan leenahay inala shaqeeya ina garab siiya ina garab istaaga waxaan rajaynaynaa sanadkan inuu noo noqdo sanad wanaagsan sida sannadyadii lasoo dhaafaba uu ahaa sanad wanaagsan halkaasna inaad ka sii wadaan wada shaqaynta dhimrinta iyo shacabka in lala shaqeeyo loola luglaada shacabka waxaa intaas dheer waxaa in dhowaala xoogahay soo yara la laabanayay dhacdooyin yar oo ciidanka ka dhacaya waxaa la rabaa ciidanku inay amniga sugaan inay saraakiishu koontaroolaan askartooda meeshay aadayaan howlgalkay aadayaan inuu qorshaysan yahay wax qorshaysan inuu yahay caqabad kasta oo timaadana inay xalliyaan askari kasta oo qalad ka dhacana in shacabka inta la hor keena maxkamad la geeyo shacabkuna ay kalsoonida shacabka iyo hay-adaha ammaanka ka shaqaysana in la dhowro intaa waxaa dheer oan amranna on idiin sheegaynaa inaan faraynaa taliyayaasha ciidamada iyo madaxda qaranka oo madaxweynuhu uga horreeyay ra-iisul wasaarunana amreen in la wada shaqeeyo wada shaqayn dhab ah sidii lagu soo wada shaqaynayay labadii sanoo lasoo dhaafay haddana la rabo in laga sii xoojiyo si loo looga gungaaro yoolalka la rabo in sanadkan ammaan ee la raba caasimadda inay fuliso insha allahu tacaala halkan iyo meel kasii shishaysa oo ka wanaagsan aan rajaynaynaa ma ahan inaan ku qanacsannahay maanta intaan joogno waxaan rabnaa inay caasimadda muqdisho la mid ahaato caasimadaha adduunka inay la mid ahaato oo qofka xataa haddii wax dhacaan qofkii wax geystay lasoo qabto oo sharciga la horkeeno saacaddo wax dhacay qofka wax geystay magaciisa iyo wuxuu yahana la og yahay laguna daba jiro lana soo qabto lanana cadaaladda la marsiiyo haddana saa la socotaan in dhowaalaba wax saa la socotaan waayo hore waxaa soco jiro qofaa la dilay qofkii la dilay lama garanayo waxaa qofaa la waayey ilaa hadda lama garanayo raq ruux meeluu jiro waxaa la socotaan in saraakiil hay-adaha ammaanka ka mida inay dembiye geysteen oo lasoo qabto maxkamadda la geeyo cadaaladda la marsiiyey waxaa la socotaan dadyo dembi geysto ayagana sidoo kale inta lasoo qabta cadaaladda la wada marsiinaya meesha aan maraynaa meeshaan shalay joogna maahan haddana waxaan rabnaa iji in fi- qof kasta oo dembi ka geysta caasimadda ha in lasoo qabto oo sharciga la hor keeno oo ay xamar la mid noqoto magaalooyinka ugu ammaanka badan caasimadda waxaa ka dhigi kara shacabka soomaaliyeed oo nala shaqaynaya iyo innaga oo garbaha ishaysana taasaan insha allahu tacaala rajaynaynaa inaan suurto gelinno intii nagu filano waaye aragnimo ana oo aan leenahayoo halkaanba waxaan ku soo gaarnay wada shaqayntaas halka aad naga dhegaysanaysaanna waa reediyo joor markana warka dibadda sida lagu soo waramayo duqeyna xagga cirka ah oo ay fulisay israa'iil ayaa waxaa ku dhintay in ka badan labaatan ruux oo ku nool magaalada khaza kadib markii la shaaciyey heshiiskii xabad joojinta iyo sii deynta maxaabiista oo ay gaareen xamaas iyo israa'iil warkan weerarka la xiriira waxaa laga soo xigtay hay-adda difaaca reedka ee maamusha xamaas ee khaza dadka dhibanayaashana waxaa ku jiray laba iyo toban qof oo ku noolaa xaafad ku taala xaafadda sheekh ratwan ee magaalada khaza sida ay sheegtay hay-addu ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay militariga israa'iil iyagoo lagu dhawaaqay heshiiska xabad joojinta weli ma aysan ansixin golaha wasiirada israa'iil had- haddii la ansixiyaana ma dhaqan geli doono ilaa maalinta axadda israa'iil ayaa horay duqeymo xagga cirka ah fulisay iyadoo uu dhaqangalayay heshiisyo xabad joojineed oo horey loo gaaray oo ay ku jirto tii ugu dambeysay ee lubnaan halkaasoo duqeymaha culus lagu garaacay caasimada beyruud saacad ka hor xabjoojintii halkaasi ka dhacday bishii nofembar akhyaartan dhegeysanaysaa war wixii dalka iyo dibidda cawaana soo gaaray waa anaga intaa cidduu warka iga seegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu facebooka ku leenahay radio jowhar sidaas iyo nabad geliyo